musharaxa xisbiga wadani ee mucaaradka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa si adag uga hadlay xiisad ka aloosan magaalada laascanood oo toddobaadadii ugu dambeeyey halkaasi laga soo sheegaya qalalaaso dhimasho sababay inay ka dhacday waxa uu la hadlay warbaahinta somalilan warkii ugu dambeeyey waxaa soo diray wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good
cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee somalilan oo qaar ka mida taageerayaashiisa gobolka awdal kula hadlayay habeenkii xalay magaalada boorama ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadda afarta maalmood ka jirtay magaalada laascaanood ee gobolka sool gobolka sool waxaanu tagnay bishii koob iyo tobnaad horaantii shacbiga gobolka sool markii ay noo warameen iyagoo badan oo ku ku dhow oo ay dhammaantood ka cabanayeen amni darrada gobolka ka taagan iyo dadka la laynayo ee muddo fara badan socday dilkaas xukuumadduna aanay qof qura ku guulaysan oo dilay oo la dilay inay wax ka qabato ama soo qabato wixii dilay marka halkan waxaa ka muuqda inay xukuumaddu ku fashilantay in ammaankii magaalada ay mas-uulka ka ahayd ay sugto allah u naxariistay hadraawi waa qofkii ugu dambeeyey ee mashaqadani ka bilaabatay wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah haldoona wuxuu ka mid ahaa musharaxiintii xisbiga wadani ee golaha wakiilada dadkii ka cabanayay buu ka mid ahaa ammaan darrada habeenkaas ilaahay ha u naxariisto hadraawi ilaahay ha u naxariisto intii kale ee ku dhimatay ilaa caawa magaalada laascaanood oo tiradoodu ka badan tahay toban qof intii dhaawacantayna ilaahay oo konton ama ka badana ilaahay caafimaad kale ahasi xukuumadda waxaa laga rabay inay xalisho maarayso oo ay soo qabato dadkii hadraawi dilay laakiin lagama filaynin inay toban kale ku darto oo ay disho waanu ka xunnahay waanu tacsiyalaynaynaa dhammaan shacbiga gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood ama magaalada laascaanood waxaanu murugada la qaybsanaynaa shacbiga si buuxda wax la aqbali karana maaha inay arrintaasi sii socoto musharax ciro ayaa ugu baaqay golayaasha guurtida wakiilada qaybaha bulshada iyo xukuumadda somalilan inay u gurmadaan laascaanood oo laga wada qayb qaato soo celinta xasiloonida magaalada waxaan ugu baaqaynaa golayaasha qaranka golaha guurtida golaha wakiilada culimada ganacsatada haldoorka somalilan meel kasta ay joogaan inaan arrintan la dhayalsan oo arrintan loo gurmado oo loo kaco sidii loo nabadayn lahaa ee nabadda loogu soo celin lahaa gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood arrintani dhaawac weyn bay ku tahay jiritaanka iyo midnimada qaranka walaalnimada shacbiga shacbiga sool ama laascaanood waxaan ugu baaqaynaa inay isdejiyaan dadka deegaanka ee haldoorka iyaguna inay ka qayb qaataan dejinta ugu dambayn ayaa cabdiraxmaan ciro musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani wuxuu uga digay darafyo aanu magacaabin inay joojiyaan inay dab ku sii huriyaan xaaladda ka jirta magaalada laascaanood darafyada muuqda ee hadlaya ee dabka ku shidaya arrintaas meeshay doonaan ba ha joogaan waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan dabka ay ku shidayaan iyo gubaabada ay gubaabinayaan shacbiga inay joojiyaan waa inaynu wada ilaashanno dhammaantiin shacbigu midnimadeenna iyo walaalnimadeenna waanu ka xunnahay arrintaa laascaanood ka taagan mana aha arrin la aqbali karo inay sii socoto waa in degdeg loo soo afjaraa hadalka cabdiraxmaan ciro musharaxa madaxtinimo ee xisbiga wadani ayaa imanaya xilli xidhiidhka axsaabta mucaaradka ee somalilan iyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi ay u dhaxayso xurguf siyaasadeed oo la xidhiidha dib u dhaca ku yimid doorashadii madaxtinimo ee somalilan taasoo golaha guurtidu muddo kordhin u sameeyeen xukuumadda uu hogaaminayo xisbiga kulmiye ee madaxweyne muuse biixi cabdi haashim sheekh cumar good v o a boorama